waxyaabaha aan isweydiiye marka waxaa ka mid ah ereygaan lagu soo celiyo oo qabyo ninkeedaa dhammaystira ma isweydiinna harta qabyo ninkeedaa dhammaystira goormaa la yidhaha cid sheegi karta ma idinku jirtaa qabyo ninkeedaa dhammaystira waxaa la yidhaha qof hawl loo diray shaqadii loo soo qabo waayey lagu khasbaayo inuu qabto shaqadii waxaa la qabyo ninkeedaa dhammaystira raalli ahaw shaqadaa iska soo dhammaystir tan shaqo khasaba ma ah waa shaqo adiga aad dooranayso waa shaqo lagu dooranaayo waa shaqo qaran marka munaasabad lama laha xidhiir lama laha mahmaahyadan meesha ay soo gashay haddiiba aa qabiyaysay mudane madaxweyne haddiiba aa qabiyaysay shaqadii lagu doortay oo ilaa hadda aadan noo sheegin sababta ay u dhacda arrintaas waxaan u malaynaa xaq u maliid mar kale inaa isu soo taagto waxay kugu taa fadeexo waxay kugu taa wajigo inaa mar kale tiraa hallay taageer sidaasoo kale waxaan dhihi lahay inaad dhaqaalaha qaranka u isticmaashid hantida qaranka inaa u isticmaashid kursiga inaa u isticmaashid inaa uga faa'iidaysatid mar kale si aa ugu soo laabatid si mar kale dhuunta uga qabatid ummadda arrintaasina sax ma ah fursadaa lagu siiye laguma aqoonin shalay annagoo dhan waxaan islaan anoo layga raaya waxaan islaan ninkan wax fiican oo samayn doonaa xaqiiqaa idiin sheegaan laakiin waxa dhacay wax la filaaya ma aha mana la aqbali kara markan in la soo laabta sababta aan leeyahana waxaa wax kale ma aha waa ogtihiin dalkaa waxaan ka soo wada marnay meesha laga soo bilaabay meesha la gaarsiiyey annagoo habbi ahaan wareejinnay ka tagnay wax kalena maahayn hore how socday hore miyaa loo socday hore looma soconin soo macquul miyaa maanta in nagula qanciyo isla nidaamkii aan soo celinaynaa maxaa soo kordhay qofku xataa hadduu wax ka bartay khaladaadkiisa waa fiicanta hal khalad oo ay galeen ay bedeleen hala sheego miaal waxaa ah doorashooyinka ka dhaca gobollada sida loo booday loo boobay oo keenta crisis hadda ka bilowday gobollada miaal waxaa ah galmudug dalkan waxa uu burburo waa cadaalad darro madaxda qaranka waxaa la rabaa dalka inay ku hogaamiso cadaalad madaxda qaranka waxaa laga rabaa dadka inay midayso sida dadka loo qaybiyey sida dadka mataqaanaa la isugu diray waxay nagu boorinaysaa fursaddan baarlamaanku inaysan beerdarayn marka mar kale waxaan ugu celinaa xibnaha sharafta leh baarlamaanka iyo golaha sare inaysan fursaddan dayicin